waxaan ka imid istaadi boolisaan ka imid waad la socotaa cayaarihii gobolada ayaa jira anigoo farxsan aniga iyo mataqaana gabdhaha soomaaliyeed iyo weliba hooyooyinka iyo mataqaana dhalinyaradii ee waxaad runtii maanta xoogaa cayaartii waxay ahayd cayaar aada xamaasad u leh ee runtii waxaan kamid ahaa difoosayaashii koonfur galbeed waad ila socotaan waa ila taqaaniin marka runtii meesha markaa aan tagnay waxaan la kulmay waxaan adisa ah aniga weliba kliibkan waxa waaye farxad way tahay oo waxaan aada ugu hambaliyana gobolka banaadir oo culayskaas iyo mataqaana afartan kun oo qof mataqaana nabadgelyadoodii iyo walaagoodii iyo biyahoodii iyo ambalansoodii oo mataqaana mudane taabid uu dabada ka waday oo ummadii oo mataqaana aada u farxsan isbaqiin aan kasoo dabaxan aada usoo dhaweynaya waxaan kaloo soo dhaweynaya forbon surf inay naga dhamaanayso xisbiyadii aan mataqaana madhow aan bilaabeyno waxaan soo dhaweynaya cayaarta inaysan maanta ay ay sheekada soomaaliya ay marayso kubad inay marayso ayaan soo dhaweynaya waxaan soo dhaweynaya mataqaana kate inaan soo daawano maanta cayaartii galabta marka wax yar waxaan rabaa mataqaana kaliibkayga aniga maanta aan ku xuso wasiirka mataqaana isboortiga macal wasiir khadiijo maxamed diir waxaad ilowsan tahay mataqaana aniga inaad xilkaygala wareegto adiga anagu bay daba joogna in wasiirka haweenka aan kula ahaa ahaa aniga aad xilka adiga aad ugu wareejiyo hortaa wasiir aad soo noqday aniga waad ilowsan tahay macal wasiira waxaad kaloo ilowsan tahay macal wasiir haddaa xasuustay in kalena aqaan bikoos aniga ma iloo waaye wasiirka magaciis maalin ayuu baxa ilaa asxaabihi ayuu socday haddaad dhigto mataqaanaa kekalkay waa wadanaa gabdhaheyga waxaa leeyahay wasiiradii mataqaanaa hore ee haweenka carruurteeda yaa leetaas waa ilowsan tahay wasiir marka aniga waa iska jeclaadayo baa kula socdaa qadiijo maxamed diiriye in mataqaana gabdhaha soomaaliyeed hal mar la wada xareeyo oo keligaada aad taagnoto ilaa adigaa dhahay waa iska jeclaada laakiin ma helaysid ilaahayaa la wada dili kara ilaahaa la wada xareyn kara waad la socotaa mataqaana nagaha umash way iloowan adiga laakiin ma iloowaaye anoo mataqaana la isoo qosba wasiirka arrimaha gudaha iyo mataqaana freslayga xaawo mataqaana samatar inay igu soo casuumeen mataqaana maalintii woman dayga ahayd in aad mataqaana damcada inaad mataqaana kursiga ay aan ku fadhiyay inaad iga jeceshid waad la socotaa umalaynaya marka galabta waxaad samaysay macal wasiira waxaan kaaga xishooday wasiirnimada adiga aad haystaan kaaga xishooday ee wuxuu sharafkaaga ahaa iisaa u dhaqmaysay adiga in meeshaan kugula dagaalamay ahayd laakiin macal wasiira ma aqaan sida wasiir loola dagaalamo marka wasiir hal shayaan kaa codsanaya hadii aniga ree abtiyaashaa mihi adiga abtiyaashaa maalin walba mataqaan ama kii madaxweyne soo ahaa iyo kii gudoomiyihii soo noqday iyo kii mido abtiyaasha adiga aa haystaa habrayaashaa kaa baxsan la adiga ani horta intii mihi waxaa tahay wasiiradaydaa tahay adiga marka walaala shay macaanaya macal wasiira hadduu ilaahay adiga jaalibka ku siiyey dee annaga waxaan nahay gabdhihii soomaaliyeed oo adiga mataqaanaa ii sheegal raba inaad saboor aad siisid adiga aad soo dhiibsid aragtida gabdhaha ku dhibaysa ma maanta macal wasiir waxaad ii ogolaan weysay in mataqaanaa cayaartooydii adiga aan wakiilka ka ahaa oo mas-uulka aan madaxda ka ahaa in mataqaanaa biyihii yarkaan u geeyay ayaa damacda inaad mataqaanaa ii adeegsa askar markaasaa teleefonka tuu ku deeq weeya hala hora ku salta hala soo qabto war maalinay jarjada baxdaa adiga waxaa jeclaada gabdhaha in lawada oo hal meel lagu wada kuuso maalin walba idaacadaha kala taaganta abtiyaashaadi mataqana meel baa ku heegtaa waxaad yeelaysaa wasiir aniga ma rabo haddaan maanta adiga aad wasiir ahaan lahayn wallahi isbartiimada labadeena mataqaana musdib saacana loo loola shidlaha laakiin ma hooyaday ma isoo barin afkayna ima soo barin garaadaha mataqaana wasiirka aqaana sharafkiisa aqaana adiga wasiiradaydaa tahay haddana waa ku ixtiraam waana ku ixtiraami doonaa laakiin waxaa yeelaysaa adiga bal tartiib wasiir ogow inaan askartaadi lahay inaan garbahaagi lahay inaan gabdhaha soomaaliya ay kaarba inaad adiga aad saboodgaraysid inaa adiga aad soo qaadid adiga inaad kursiga ku fadhisid weligaa mataqaana markula gabar baa xil loo raadinaya kursi dahabaa laigu keenay baal dahabaa laigu keenay haddii baal dahab lagugu keenay jaalis hadduu ilaahay ku siiy dee inta kaleo gabdhaha soomaaliyeed soo dhawaa wasiir oo ka xisho abtiyaasha oo ka xisho soomaaliweyn ka xisho oo ogow mataqaanaha laguu shaqeeya weligaa mataqaana macal wasiira adigaarti inaad buraanburtid adaarti inaad haysid adigaarti la waxba aad qabatid war aawo dadkii kaalintii aawo aawo dadkii kula shaqaynaya wax badanaa wasiir goobjoog usay laakiin lagaaba xishoonay dowladda raalliyaan kaa adiga wasiirka adigaa ka tahay wasiirkaa ka tahay xukuumadda adiga aad mataqaana ku jirta adi ala usoo dhaweynaya waa la yaqaanaa muwaadarad soomaaliyeed oo weliba halgamaa ah oo soo dhaawacantay oo muqdisho lagu soo tijaabiya aniga ahay oo weli taagan oo weliba aan taagnaan doono oo adigii kuwo kaleo kula mid a iga bixin karin aniga oon ii quuri karin dhibaato waxaad yeelaysaa wasiir wasiir mataqaana ogow ogow waxaan kaaga baanay keliiseer waxaan kaaga baanay maadaama adiga kursigii aa ku fadhisa ada aniga anigana inaad dabarkaaga adiga aad mataqaana aan soo socno ku dhana war wasiirkeeni yaa soo kacay mataqaana aan u banayno sida kursi kuugu banayna adigaa firimbiga haysa adaa heesahay adaa waxaynahay bal wadada wasiirnimada soo mar wabilaahi tawfiiq